الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afarta bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee kataa'ib oo galabta baahiyey muuqaalka weerarkii dhowaan lagu qaaday fariismaha maliishaadka hirdada ee degmada ceeldheer wilaayada islaamiga ee galgaduud warbixin aan idinkaga diyaarinay isdaarkaas ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan kooxda riddada soomaaliya oo gaadiid gaashaaman iyo maleeshiya hubaysan duldhigtay guryo ay deggan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka xilli xiisadda u dhexayso dhinacyadan ay aad uga sii darayso faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah xasan sheekh oo qiray in ciidankiisa dagaal looga saaray magaalooyin ka tirsan gobollada dalka soomaaliya barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa maamulka wilaayada islaamiga ee baay oo war ka soo saaray weerarkii shalay lagu dilay abaanduulihii maleeshiyaadka hirdada buura kaba ee ka dhaca duleedka degmadaasi waraysi andalus uu siiyey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay ayaan faafreebka caawa ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah waxgaradka beesha xawaadle ee dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo odayaasha golaha dhaqanka wilaayadaas oo si isku midda uga tacsiyadeeyey isishaadka naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre oo ku shahiiday duqayn diyaaradaha cadowgu ay ka geysteen degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa in ka badan afar boqol iyo sagaashan askar etoobiyaan oo wax la dilay iyo wax la qabtay ku noqday dagaallo la isku riiqmay oo ka dhaca gobolka amxaarada ee dalka etoobiya warbixin ayaad maqli doontaan qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka caawa igala qaybgeli doona anna halkan idakala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosaan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobadaasoo dhan goordhow ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijkeena faafreebka waxaan caawa ku soo qaadan doonnaa warbixin xiise badan aan idinkaga diyaarinay kuma ayuu ahaa naqiibkii guud ee beesha xawaadleh muxuu sacaan ku ahaa iyo dadaaladiisa halganka jihaadka ee bariga afrika naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre warbixintaasoo xiise badan goordhow ayaad dhegaysan doontaan insha allahu tacaala balse qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ka egi doonno waxauu noqonayaa kanaalka wararka ee kataa'ib ayaa galabta baahiyey muuqaalka weerarkii dhowaan lagu qaaday fariismaha maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceeldheer wilaayada islaamiga ee galgaduud walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa isdaarka ka soo baxay kanaalka wararka kataa'ib warbixintan inooga diyaariyey
kataaba akhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo ka mida aflaamta jihaadiga ah kaas oo si waafiha usoo bandhigaya sida u dhaxay dagaal culus oo dhowaan ka dhacay degmada ceeldheer ee ku taal wilaayada islaamiga galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya howlgalkan ayaa allah fildigii u dhacay sida ay mujaahidiintu usoo qorsheeyeen waxaana muuqaalkan ay soo saartay kataaba akhbaariya lagu daawanayaa qaabka u dhacay weerarkii qorshaysnaa ee mujaahidiintu ay ku beegsadeen saldhigyada maliishaadka murtadiinta waxaa la arkayaa mujaahidiinta oo si istraatiiji ah ugu dhaqaaqaya saldhigyadii muhiimka ahaa ee magaalada ay ku lahaayeen murtadiinta taas oo ugu dambeyn keentay inay mujaahidiintu si buuxda la wareegaan gacankuhaynta degmadaasi sidaba filimkan lagu daawanayo iyadoo mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan xarumaha murtadiinta xilli la baacsanayo firxadka milishaadka ridada ee dagaalkaasi ka badbaaday عدونا الخاص من غدة والموتبع يصلى يحرق منا ويوم الحساب النار لابد ما يجرع الحصى عدونا الغاشم الغدر firxadka cadowga ayaa ka mid ah muuqaalada ugu xiisaha badan ee ku jira filimkan kooban balse soo bandhigaya wacdaraha ay mujaahidiintu ka dhigeen macrakadii dhowaan ka dhacday degmada ceeldheer ee wilaayada galguduud kama marna muuqaalkan inta uu soo bandhigayo khasaaraha baaxad leh ee gaaray cadowga in dhanka kale uu bannaanka keeno xaqaa'iqda wixii ka dhacay magaaladaasi iyo khasaaraha xooggan ee murtadiinta allah fildiga la gaarsiiyey taasoo bannaanka soo dhigaysa sida ku soo idlaaday howlgalkaasi oo ahaa mid shaafiya qulubta muslimiinta gaadiid khaniimaha ay qaarkood ku rakiban yihiin qoryaha culculus ayaa la arkayaa inta uu socdo muuqaalkan waxaana ka mid ah khanaa'imta usoo gacan galay mujaahidiinta qoryo ay lahayn cadowga kuwaasoo isugu jira noocyada kala duwan ee hubka filimkan waxa uu sidoo kale diiradda saaraya soo bandhigidda beenta iyo wararka marar habaabinta ah ee madaxda riddada ka faafiyeen weerarkii guulaystay ee dhowaan ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada ceeldheer ee wilaayada galguduud kaas oo ay murtadiintu isku dayeen inay qariyaan khasaaraha gaaray ciidamadooda
waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku ay si geesinimo leh u jebiyeen weerar ay ku soo qaadeen kooxaha argagixisada ee al-shabaab in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku ay si geesinimo leh u jebiyeen weerar ay ku soo qaadeen kooxaha argagixisada ee al-shabaab saacaddan hadda la joogo waxaa la aruurinayaa meydadkii kooxahaasi iyo dad kooban oo dhaawacyo ah iyo kubaha kuwo habow ah ciidankeennuna waxay daba joogaan kooxdii magaalada intii dhimatay ama dhaawacantay marka laga reebo kuwii kale oo meydad iyo dhaawac wata oo sii laabanaya ayay sii daba joogaan ciidanka saacaddan hadda la joogo waxaa la aruurinayaa meydadkii kooxahaasi iyo dad kooban oo dhaawacyo ah iyo kubaha kuwa habow khasaaraha dagaalka ku soo gaaray kooxa kooxda khawaarijta qiyaastii meydadka hadda la hayo waa soddomeeyo laakiin waxay qaateen oo la hubaa meydad kale iyo dhaawacyo badan oo gaaraya ilamaa lixdan khasaarahooda dhimashadu wuu gaarayaa dhaawacooduna ilaa konton ayuu kor u dhaafay xogta aan helayno
geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waad aragteen sida sharafta leh ee wanaagga leh ee geesinimadka leh ay cadowgii ugu babacdhigeen u baacsadeen u laayeen ee haddana meel walba uu daadsanyi waa idinka mahad celinaynaa waad aragteen sida sharafta leh ee wanaagga leh ee geesinimadka leh ay cadowgii ugu babacdhigeen u baacsadeen u laayeen ee haddana meel walba uu daadsanyi
si kastaba muuqaalada cadcad ee kitaab al akhbaariya waxa ay soo bandhigayaan muuqaalo si toosa u burinaya sheegashadaasi oo ah mid ay markan itusi itaabsi uga jawaabtay kamarada kitaab al akhbaariya bakhtiyo fara badan oo dhooban barxadaha iyo sidoo kale goobihii lagu dagaalamay iyo sidoo kale saldhigyadii lagu dagaalamay ayaa ka mid ah muuqaalada muhiimka ah ee uu soo bandhigayo filimkan macrakadii ceeldheer waxay ka mid ahayd weerarada abaabulan ee mujaahidiintu kula xisaabtamayaan cadowga islaamka waxaana allah fadliga dagaalkaas oo sida lagu sheegay war-saxaafadeed ee mujaahidiintu ka soo saareen murtadiinta looga dilay in ka badan lixdan askari oo murtadiin ah kuwaas ay ku jireen saraakiil badan oo horboodayey dagaalka shareecala dirirka ee ka dhanka muslimiinta iyo sidoo kale askar calashoodushaqaystayaal ah kuwaasoo bakhtiyadooda ay kitaab al akhbaariyah muuqaalkan ku soo bandhigtay si ay cibro ugu noqdaan kuwa ka dambeeya ee murtadiinta ah ee weli u taagan damaca iyo iskudayaga ah in ay tirtiraan nuurka shareecada islaamka
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa war ka soo saaray weerarkii shalay lagu dilay abaanduuliyihii maleeshiyaad kirdada buura kaba kaas oo ka dhacay duleedka degmadaasi sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo waraysi gaar ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus saacado kadib markii uu dhacay weerarkaas ayaa faahfaahiyey qaabka weerarka u dhacay iyo abaanduulaha la dilay dhibaatada uu u geysan jiray dadka muslimiinta ah bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal waxaanu waraysi gaara la yeelan doonaa insha allahu tacaala sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ee sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowow idaacadda islaamiga alandalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدوها يا أخونا جزاك الله خير
alwaali kamin ayaa ka dhacay duleedka degmada buurakaba maxaa tafaasiil ah oo aad naga siin kartaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد أخونا جزاك الله خيرا وأصاد أشيكتي دولتك مقالة بورحة كما مانتا دقال بركيسن أيا كدعي دقال كان لaba qaybood ayuu isugu jiray qayb weerar ahayd oo xero ciidanka ridida meeshaas ay ku lahaayeen mujaahidiinta ay ku qaadeen waana lagu guuleystay alxamdulilah markii xeradaasi laga soo laabtay dagaalkeeda uu dhammaaday kadib oo mujaahidiinta ay ku soo laabteen goobahay ka duulaan tageen ayaa waxaa soo baxay ciidan murtadiinta ka mid ah oo aada u fara badnaa ciidankaasna dhabagal ayay u sameeyeen walaalaha jazaahum allahu khayran dagaal weyn ayaa halkaa ka dhacay bifadlilaahi wa manihi wa karamihi halkaa murtadiin badan ayaa ku la-day oo ku bakhtiyey qaar ayaa ku dhaawacmay qaniimo isugu jirta qoryo iyo gaadiid inta bana waa laga soo helay bixamdillahi tabaaraka wa tacaala sheekh abujacfar maxay ahaayeen maleeshiyaad kirdada ee la beegsaday murtadiintii degmada buurxakaba u joogtay qoladan ridada ayaa halkaa lagu beegsaday saad la socotaanba buurxakaba waxay ka mid tahay magaalooyinka ixtilaalka ku jiro oo ay joogaan xabashada ay joogto murtadiin xabashadaas ay meesha ku koolkoolinaysay oo xabashadana u ahaa markaasi gaashaan iyo difaac u ahaa ayaa halkaasi mujaahidiinta ay ku beegsadeen n waxaana ku jiray dee saraakiil aada u dhab badan oo qaarkoodna ilaahay subxaanahu watacaala maanta meesha uu kusoo afjaray alxamdulilah waa tahay sheekh xamse ee sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dilay weerarkii maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada buurakaba muxuu ahaa sarkaalkaasi ninkaasi waa nin mujrim ah oo aada u dhib badnaa oo muslimiinta deegaankaas degan gaar ahaan beesha uu ka dhashay ay dhab badan iyo rafaad badan ku qabeen aadna looga caban jiray ummadda muslimka ahna dhibaato badan u geystay n tan iyo taqriiban muddo aan isleeyahay afar iyo toban sano kama yarana halkaa ku sugnaa inta murtadiinta ay joogeenba iyo amxaarada ay joogeenba halkaa ku sugnaa ahaana muxaririga rasmiga ah ee ciidanka hadda ku sugnaa degmada buurxakaba n abaanduulana u ahaa taliya ku-xigeenna u ahaa ayuu ahaa ninkaasi ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maanta soo afjaray gacanta mujaahidiinta ayuu ku baxay halkaas ayuu ku dhintay asagoo qori weyn wiila ku dagaalamayo baabuurkiisana waa lasoo qaatay alxamdulilah ciidankii la socday qaybo fara badan oo ka mid ah oo istaafkiisa ay ku jiraan halkaasay ku baaba'een oo dhimashii dhaawac ay ku noqdeen ninkaasi marka nin noocaas ah oo wuxuu ahaa muslimka aada u dhabay oo ummadda gumaaday buurxakaba gaar ahaan degmada gudaheedii magaalada gudaheedii iyo agagaarkeediba howlgallo fara badan ka sameeyey oo ummad badan meeshaasi ku gumaaday oo ku dilay dhaqaalaha muslimiinta dhacayay oo muslimiin badan dhaqaalahoodii cunay maxay ahayd oo dad badanna isku dayay inuu gaalnimada ku biiriyo gaaleeyo nin noocaas ayuu ahaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maanta soo afjaray asagaan ugu mahad celinaynaa awalan wa aakhiran waxaan marka bogaadinayaa insha allahu tacaala raggii mujaahidiinta ahaa ee howlgalkaasi fuliyey gaalkaasna ilaahay subxaanahu watacaala sabab uga dhigay in uu halkaa kusoo afjarmo waxaan leeyahay acazakum allahu wajazaakum allahu khayran camalkaas khayrka badan leh aad qabateen ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka idin saaro aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ilaahay camalkiina ikhlaasa idinkaga dhigo miisaanka xasanaadka idin saaro jannatulfirdows al aclaana abaalkiina allaha ka dhigo si fiican baad yeesheen waajibkiinana waad gudateen muslimiintana waad ka farxiseen saad muslimiinta ugu farxiseen qalbigiina ilaahay subxaanahu watacaala farxad ha u geliyo baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra alwaali maleeshiyaadka murtadiinta ee maalin walba ku la-anaya weerarada mujaahidiinta maxaad ugu baaqaysaa runtii maleeshiyaadka murtadiinta oo furin kasta dagaal uu ka dhaco gaalka saliibiga kaga soo horreeyo gaashaanka u ah oo tan maanta hadda halkan ka dhacdayna aad dareemayso ama aad arkaysaba inay ku leedeen oo amxaara hadda meesha waxba kuma gaarin ayaga ku baaba'ay waxaan leeyahay maalin kasta dagaalkii dhaco idinka ayaa furuntii yaallo oo meesha ku baktinaya qaarkiina ayagoo noolnool lasoo qabanaya qaarkiina ayagoo oraawacooda uu ku rafaasan yahay isbitaalada iyo meelaha xarumaha ridada ay joogto ku rafaasan yahay ayagoon waxba loo qabanaynin oo meelahaas ku dayacan waxaan leeyahay isdabaqabto oo caqligiina ha shaqeeyo usoo laabta iimaankii iyo islaamkii aad ka baxdeen usoo laabta muslimiintiina kusoo laabta bulshadiina iyo mujtamaciina kusoo laabta diintiina kusoo laabta idinka ayaa u baahan diinta iyo islaamka iyo bulshadiina idinka ayaa u baahan inaad dhamataan ama aad daawacantaan ama xaara aad ku hoos jirtaan oo gaalnimo aad ku dhex jirtaan waxay idin taraysa malahan waadna aragteenoo waad dhadhamiseen xanuunka geerida waad aragteen bakti in la noqdo maxay ahayto gaalnimo lagu dhinto waad aragteen lagu dhaawacmana waad aragteen gaalo lagu hoos jirana waad aragteen waxaad ka faa'iideyna ma jirto islaamka idin khayr badaneed islaamkiina kusoo laabta bulshadiina mujtamaciina muslimiinta ahna kusoo dhexlaabta mar kastana waa la idin soo dhoweynayaa kuwii idinka soo tagay sidii loo soo dhoweeyey kasii qurux badan ayaa la idin soo dhoweynayaa gaalnimo inaad ku dhammaataan oo akhrana cadaab idin dambeeyo waxaad ka faa'iideysaan ma jirtee kasoo laabtaan leenaha insha allahu tacaala ugu dambeyn alwaali sheekh xamse abujacfar maxaa fariin ah oo aad halkan uga gudbin lahayd bulshada muslimka ah ee ku dhegeysanaysa bulshada muslimka waxaan leeyahay runtii walaalahaas har iyo habeen u taagan in maxay ahayto maslaxadiina ay ka shaqeeyaan ciddii idin dhabaataynaysa inay idinka xorleexiyaan diinkiina iyo maxay ahayto islaaminimadiina inaad ku noolaataan ood ku dhaqantaan u taagan inaad garab istaagtaan ayaa la idinka rabaa hiil iyo hoo aad la garab istaagtaan gaalada maxay ahayto aysan handho aydan u noqonin aad ka fogaataan muslimiinta iyo mujaahidiintana garabkooda iyo maceedo aad noqotaan waxaa weeye wax kastoo idin dhabaya ayagaasaa ku mashquulsan inay idinka horleexiyaan hadday yihiin murtadiin hadday yihiin gaalo kale iyo xabasho kale iyo kufaar kale intaba waxaan leeyahay marka muslimiinta ha la garab istaago mujaahidiinta ha la garab istaago ha lagu bixiyo xoolaha aad haysataan jihaadka lagu bixiyo naftiina ku bixiya garab istaaga culayskii dhibaatada idin haysatay ilaahay subxaana watacaala waa idinka qaadaya haddaad diintiisa u istaagtaan haddii dama og tahay nin kastaba damihiisa gaarka iska haystana waxaa laga yaabaa culayska inuu idinku sii bato imtixaanka idinku sii bato ilaahay subxaana watacaala ha loo laabto diinkiisa gaaladana ha la iska dulqaado islaamkana ha la garab istaago ayaan leeyahay baaraka allahu fiikum الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horen waan ku guda jirna dhegeystayaal markan iyo kooxda rijada soomaaliya ayaa gaadiid gaashaaman iyo maleeshiya hubaysan duldhigtay guryo ay degan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka xilli xiisadda u dhexaysa dhinacyadu ay aad uga sii darayso qodobkaas iyo sidoo kale xasan sheekh oo qira in ciidankiisa dagaal looga saaray magaalooyin ka tirsan gobollada dalka waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahintii guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxda gurgurte oo gaadiid gaashaaman iyo maleeshiya hubaysan dul dhigtay mucaaradka xiisadda gacanka hadalka isku beddeshay ee u dhexaysa kooxda riddada ah ee uu hogaamiyo murtad gurguurte iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka sii daraysa waxayna kooxda riddadu maanta qaaday tallaab kale oo ka dhana mucaaradka wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay sheegayaan in kooxda xasan gurguurte ay maanta maleeshiya iyo gaadiid gaashaaman ku daabushay aag ay degan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya gaadiid nooca kuwa gaashaaman ah oo lagu jaray waddooyinka soo gala garoonka diyaaradaha oo ay degan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah tallaabooyinkan kooxda riddada gurgurte ayay dadka waxfalanqeeya ku tilmaameen iclaamin dagaal oo ka dhana mucaaradka murtad fartaag oo murtadiinta ugu magacaaban wasiirka amniga ayaa si cad ciidankiisa u faray inay hubka u qaataan mucaaradka sida uu caawa shirjarayd ku sheegay ciidanka booliiska riddada ayaa caawa lagu arkeeyey waddooyinka muqdisho iyaga oo ku hubaysan gaadiid nooca dagaalka iyo kuwa ciidanka lagu daabulo una muuqdaa kuwa fulinaya amarka uga yimid wasaaradda amniga waxay arrimahan oo idil dhacayaan xilli sabtida nagu soo socota lagu wado in mucaaradku muqdisho ka bilaabaan dibadbaxyo ka dhana dhulboobka uu wado murtad xasan gurguurte iyo kooxdiisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa afar boqol sagaashan iyo shan askari etoobiyaan ah oo wax la dilay iyo wax la qabtay ku noqday dagaal ka dhacay gobolka axmaarada waxaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa xaaladda colaadeed ee ka aloosan gudaha etoobiya waxaanay wararkii ugu dambeeyey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay ay dhaceen dagaallo qaraar oo lagu kala furtay maryo dhiig leh dagaal culus oo aan waxba la isku reeban ayaa lagu soo waramayaa in arbacadii shalay uu ka dhacay deegaanka waqooyiga wallo ee gobolka axmaarada halkaas oo ay foodda isku dareen ciidanka xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka jabhadda fano guutooyin ka tirsan ciidanka dowladda oo ku sugnaa deegaanadaasi ayaa la kulmay subaxnimadii hore ee arbacada weerar culus oo uga yimid dhinaca maleeshiyaadka fano kuwaas oo sida la sheegay ka soo ruqaansaday taliska jabhadda fano ee aagga bari ee gobolka axmaarada dagaalkan oo si gaar ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo beklo manakiya ayaa socday saacado badan waxaanay jabhadda fano sheegtay in ay ku dishay boqol soddon iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda gacantana ku dhigtay in ka badan laba boqol iyo siddeetan askari oo uu ku jiro taliyo aan la xusin magaciisa balse darajadiisa lagu sheegay korneyl sidoo kale fano waxay ku dhawaaqday in ay dhegta dhiigga u dartay madaxii maamulka degmada beklo manekiya oo lagu magacaabi jiray ayalew daleele saaxiibadiis oo aan la shaacin aqoonsigooda iyo tiradooda ayaa sidoo kale lagu dilay howlgalkan sida uu daabacay wargeyska borkina fano waxaa kale oo ay gacanta ku dhigtay gaari xamuul militari in ka badan toddoba kun oo rasaasta qoriga sida darandooriga ah u dhaca in ka badan sagaal kun oo rasaasta e k afartan iyo toddoba ah in ka badan kun iyo saddex boqol oo rasaasta dhashiikaha ah laba boobe iyo laba qori oo iyaguna kuwa darandooriga u dhaca muuqaal cusub oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya askar ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya oo saanad militari oo aad u fara badan oo gacanta lagu dhigay kuwaas oo sida la sheegay lagu qabtay howlgalkan ka dhacay gobolka axmaarada cutub kale oo ka tirsan maleeshiyada fano ayaa la sheegay in ay howlgal ka fuliyeen deegaanka warebobo bistima oo dhaca koonfurta welo waxaana lagu dilay ugu yaraan toddobaatan iyo siddeed askari oo ka tirsan ciidanka dowladda halka konton iyo saddex askari oo kalena lagu dhaawacay sida ay sheegtay fano waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xasan sheikh oo qiray in ciidankiisa dagaal looga saaray magaalooyin ka tirsan gobolada dalka madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa qiray in ciidankiisa dagaal looga saaray magaalooyin ka tirsan gobolada dalka isaga oo ku celiyey in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis gelisay ammaankiisa xasan oo waraysi siinayay mid ka mid ah warbaahinta reer galbeedka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xukuumadda muqdisho looga adkaaday dagaaladii ka dhacay qaar ka mid a gobolada dalka mar waxaa laga weydiiyey ciidamada xukuumadda muqdisho oo dagaal la-aan ka firxaday magaalooyinka iyo deegaanada qaar ayuu xasan sheegay ciidankiisa loo awood sheegtay oo dagaal looga qabsaday goobihii ay dib ula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab geesta kale waxa uu mar kale ku celiyey in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis gelisay ammaankiisa islamarkaana ay beegsatay shan mar xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo kuma ayuu ahaa naqiibkii guud ee beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiire barre allaha ka aqbalay shaajadiisa muxuu caan ku ahaa iyo dadaaladiis halganka jihaadka ee bariga afrika ku soo dhowaada warbixin xiise badan oo daaran qodobkaasi waxaa qalinka u qaatay oo halkani ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani
بالنغم هل حزنا على العظماء ما لليالي أسنلا تستارها سوداء جاثمة من نظمها الحزن wuxuu ahaa naqiib xaaji cabdiraxmaan xiire barre naqiibkii guuta ee beesha xawaadle ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya sidoo kalena ka mid ahaa nuqabada guuta ee wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya ee had iyo jeeraale u taagan ku dhaqanka shareecada islaamka in laga hirgeliyo guud ahaan bariga afrika naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre wuxuu dhashay sanadka markuu ahaa kii wuxuu ku dhashay degmada moqokori ee dhacda bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan halkaas oo uu ku soo barbaaray kuna soo waxbartay sifaadkiisii wanwanaagsanaa xasiloonnida iyo degganaantiisii ka muuqatay oo soo jiidatay indhaha waxgaradkii iyo nabadoonnadii ehelkiisa ahaa ayaa labaatan jirnimadiisii naqiibka waxay u doorteen in uu nabadoon u noqdo markaan la sheekaysannay qaar ka mida ehelada naqiibka waxaay inoo sheegeen in naqiibku uu kaalin weyn ka soo qaatay nabadeynta iyo dhexdhexaadinta dowladdii kaligitaliska ahayd iyo beesha oo dhowr jeer xurguf colaadeed ku dhex martay gobolka hiiraan dagaaladii ahliga ahaa ee soo maray waddanka naqiibka waxa uu ahaa midaanan ka daalin samakataliska iyo aayaha ummadda marka xusuusta dib loo eego naqiibka waxyaabaha taariikhiga ah ee lagu xasuusta waxaa ka mid a in gacantiisa midigeed gaar ahaan xubinta loo yaqaano camaacumta ee ka jirtay bamgacmeed xilli lagu guda jiray nabadeyn uu ka dhex waday gogol tiilay muqdisho oo lagu dhexdhexaadinayay laba beelood taas oo keentay in mid ka mida beelaha oo ka biyediidanaa xaajada nabadeyntaas ay soo tuureen bamgacmeed taasoo nabadoonka uu naftiisa ku biimeeyey sidaasna uu ku waayey xubin muhiim u ahayd jirkiisa waa kan mid ka mida ehelkiisa oo aynu arrimahaasi kala sheekaysannay siddeetan iyo shan sana inta dhallinyarnimadiisii yareed markii laga reebo labaatan iyo shan sano amama labaatan iyo lix sano markaan dhihi karo wixii laga soo bilaabay wuxuu ka shaqaynayey masaalixda ummadda ah sida dadka hadda ay yaqaanaan oo waxa weeyaan kaga muuqatay gacantiisa midigta ah waxay kaga goday hogaami kooxeedkii xilligii macruufka la wada yaqiinay ayuu dadka inta badan masaalixda ka shaqeeya ayuu ahay hotel guuleed dhacdo dhacda iyo aheyd oo laba beeloodoo meesha ku dagaashay gartooda loo fadhiiyey beel ka mid ah ayaa nin ugu talagalay dadkan odayaasha ah oo masaalixda ka shaqaynaya inuu baabi'iyo bam ayuu soo tuuray bamkii uu gacanta ku qabtay asoo badbaadinaya dadkii muslimiinta ahaa ee odayaasha ahaa ayuu meeshaa fadhiyey bamka gaajada way ka go'need marka wuxuu la aaday dhanka laamiga hotel guulad ninkii yaqaana yaqaana barxaddiisa ayay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala cid kale iyadoo wax ku gaarsiinaa gacantiisii bamkii ayay isla hereen saa ku goday nin khayrka saa ugu taagan oo ahaay nin oo waxa weeye caam ku ah ayuu ahaay in uu ka shaqeeyo ummadda horumarkeeda iyo wanaaggeeda ka shaqeeyo kadib kacdoonnadii jihaadoonka ee geyiga soomaaliya ka hana qaaday sagaashameeyadii kadib naqiib xaaji cabdiraxmaan xiire barre waxa uu ahaa nuqabadii ugu horreeyey ee beeshiisa ku hogaamiyey kudhaqanka shareecada islaamka in ay isku maamulaan wuxuuna aad u jeclaa in tolkii ay noqdaan kuwa hormuud ka noqda saaxada jihaadka wuxuu naqiibka dusha u ritay difaaca kitaabka allah taas oo uu ku wajahay cadaawad fara badan oo ay u qaadeen kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh iyo dabadhilifyada murtadiinta dhibaatooyinka ay gaalada iyo murtadiinta u geysteen waxaa ka mid a ciidamada xabashida etoobiya ee soo galay gobolka hiiraan oo si bareera u dilay wiil uu dhalay naqiibka allah labadooduba ha u wada naxariistee sidoo kale waxa ay gubeen gurigiisii uu ka deganaa magaalada moqokori iyo hantidii u tiilay oo uu ku jiray gaari wuxuu naqiibka ku sifaysnaa alwalaa walbaraa wuxuuna gobolka hiiraan dhanka bari uga soo hijrooday gaalada iyo dabadhilifyadooda murtadiinta isaga oo marba deegaan iyo tuulo uga soo baxayey ilaa markii dambe uu ku noolaa naqiibka degmada buqa qable ee maqarka wilaayada islaamiga ee hiiraan waryaheena cabdilfataax abuumuxsin oo naqiibka gurigiisa ku booqday xilliyadii uu wajahayey dagaalada culus ee kaga imaanayay gaalada iyo dabadhilfyada murtadiinta ayaan wax ka weydiiyey cadaawaddii naqiibka uu kala kulmay gaalada iyo murtadiinta aad baad u mahadsan tahay walaalka rabaani ee naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre naqiibkii guud ee beesha xawaadle waxa uu gaalada iyo murtadiinta ee ku ahaa wadnaqabad sidaa darteed iyaguna ee in badan ayay ku raad joogeen oo ay doonayeen inay ka takhallusaan in badanna dhibaatooyin way u geysteen oo mid shakhsi iyo mid qoysba ah ee aniga iyo naqiibka sanadkii kun afar boqol sagaal iyo soddonkii oo ku beegneyd labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ayaan ku kulannay magaalada moqokori oo islamarkaa uu dagaal culus oo murtadiinta looga itaalkaroonaaday uu ka dhacay waan xusuustaa oo bil ramadaan ayay ahayd marka murtadiinta intii ay ku sugnaayeen magaalada xilligaasi waxay dabqabadsiiyeen guriga naqiibka waxayna ku dhex gubeen hanti oo gaadiid ay qayb ka ahaayeen guriga ayaan isla booqanay aniga iyo isaga waxaan tagnay gurigii oo bas beelay oo si cadaawadi ku dhehan tahay loo gubay ayaamahaas ka horna waxay murtadiinta magaalada maxaas ku dileen wiil uu naqiibku dhalay oo nin shacab ah ahaa oo iska shaqaysan jiray oo daraawal ahaa safar ayuu magaalada maxaas ku tegay kadibna way qabteen goobtaas ayayna ku dileen iyagoo ku xumaynaya naqiibka isaguna uma dhutin dhibaatooyinka alle dartii loogu geysanayo oo masiiradiisii jihaadka ayuu sii watay ilaa ugu dambeyntii cimrigiisa uu shahaado kusoo gebagaboobo waxa uu ahaa nin tolkiisa la jecel jihaadka iyo inay ku hoos noolaadaan ku dhaqanka sharciga alle lagana qabto ee kuwa mujrimiinta ah ee qandaraasyada ku soo qaadanaya ee dabargoynta beeshooda oo ay ugu horeeyaan cali jeyte iyo dabageed naqiib xaaji cabdiraxmaan xiire barre wuxuu ka soo muuqanayay saashadaha la yska arko ee mujaahidiinta isaga oo caqiidadiisa bannaanka dhigaya cidda hilada uu siinayana ay u caddayd waa kan isaga oo walaalihii mujaahidiinta gaar ahaan kuwooda ka dagaalamayay furmaha hore ee hiiraan ku wareejinaya xoolo nool oo geel ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah odayaasha iyo aniguba waxaan meesha u nimid kow arrintan u nimid waxa waaye geelan gadaasheeda ka ololoa meesha taagtaagan in lagu wareejiyo mujaahidiinta ama ragga u dhabar dhigay doqomada murtadiinta iyo ilmahay soo qaldeen ragga la tacaalay ee u dhabar dhigay inay maalin duftaan ama laba beri dubtaan gacantooda mahane waa hungurhoraad baa la yidhahdaa waana soo socoyaa bilaw waa hungurhoraad baa la yidhahdaa digsiga horaa lagu shubayaa digsiga dambana waa kasii waaweyn tahay raalli ahaada soo dhowaada
والمكانات الرفيعة وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون waa tahay dhegeystayaal iminka waxaan soo guda galnay gudaha degmada moqokori suuqa degmada ayaan iminka sii gelaynaa waxaana ii muuqanaya naqiib xaji abdiraxmaan bare xiire naqiibka guud ee beesha xawaadle naqiibka wuxuu la sheekeysanayaa dadweynaha ku sugan suuqa degmada suuqii ariga ari baa iga muuqanaya sidoo kale dukaaman iyo goobo maqaayado ah ayaana iminka furan anigoona gudaha usii geli doono qeybaha kala duwan ee degmada moqokori oo dhowaan laga xoreeyey cadowga allah raayada tawxiidka ayaana ka baabanaysa gudaha degmada وسنصليهم نقيع وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون مننا ما يكرهون وسنصليهم نقيع haddaba dabeecadihiisii iyo habdhaqankiisii wanaagsanaa maxaynu ka garan karnaa waa kan walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow oo naqiibka ay wada safreen jasaaka allahu kheyran walaalka cabduqaadir rabbaani allah subxaana wa tacaala ha u naxariisto shahaadadiisna ka aqbalo naqiibkii guud ee beesha xawaale naqiib xaaji abdiraxmaan xiiri barre naqiibku muddo foga ayaan isnaqaanay balse waxaan toos iskula joognay saddexdii sane ee xamlada cadowga ah ay socotay gaar ahaan markii ay ka socotay dhankan wilaayada hiiraan oo barigeeda cadowgu meelo badan dulaan uu ka soo qaaday naqiibku habeen iyo maalin waa isla joognay wuxuuna ahay naqiib bashaash ah oo furfuran waxaaba la odhan karaa naqiibku habeen isagoo qof muslim cudud u qabo ma seexan markaad eegto dabeecaddiisa furfurnaanshihiisa iyo wanaaggiisa sidoo kale wuxuu ahay naqiib diinka aad u jecel oo hadda markii jamacada masjidka laga hadlayo sida tafsiirka iyo kutubada kale diiniga ee masaajida laga akhrinayay intaba goobjoog ayuu u ahaa oo waa uu fadhiyey waanuu ka faa'iidaysanaya naqiibka hadda safarkii ugu dheer isla galnay wuxuu ahay midkii barigii hiiraan aan ku soo marnay oo maxaas aan ku tagnay oo muqokuri aan ku tagnay iyo deegaano kaloo badan oo sida iisoman aboorey meelo badan aan soo marnay naqiibku waa isla soconnay oo safarkaasi qayb ayuu ka ahaa naqiibku waa naqiib dadkiisa ay jeclaayeen intaan ka arkay hadda maalmihii aan ku sugnay muqokuriga kole naqiibku fursad oo kula sheekaysta dadkii safarka ku helinayay waa u waayey sababo ku aadan dadka magaalada ku soo laabanayay dadka soo degayey oo si aadan naqiibka u raadinayay weli waxaan la yaabay dadkaas oo shacabka ah inta aan ka arkay hal nin oo magaciisa ugu yeerayay cabdiraxmaan xiiri dhahaya ma arkin xaaji xaajiga xaaji cabdiraxmaan xiiri magacyadaasi ay aad u adeegsanayeen taasna waxay ku tusinaysaa inuu naqiibku u ahaa naqiib bulshadiisa dhexdeeda ku weyn abaalna ay u hayaan sidoo kale naqiib xaji cabdiraxmaan xiiri wuxuu ahaa nin geesi ah hadda tusaale ahaan mar aniga aan la sheekaystay waxaan dhahay naqiib waa gacantaa midig qaybta kaa go-an qaabkee ma ma ku dhalatay shil gaarimay kaa go-day qaabkee kaaga dhacday wuxuu ii sheegay maalin hotel ku yaal xamar oo ah hotel guleed kulan ka dhacaya oo beesha xawaadle iyo qabiilo kale oo isku dhacay lagu heshiisiinayey waana xilligii hogaamka xooyda midoob xaakimtii ka hor ah lagu heshiisiinayey ayaa wuxuu yidhi meesha anigoo fadhinaa mid ka mid ah qabaa'ilkii meeshaasi lagu hadashinayey wiil ka dhashay oo dhanyar ah aabam gacmeed soo tuur isagoo diidaya in macnaha heshiiskaasi uu dhacan bamkii markuu dhex soo maraya anigaa ku boodiyur bamkian qabtay gacantan ku qabtay waa la soo cararay banaanka hoteelka u soo baxay haddaan isdhayo dhanka midig u tuur waxaan arkay dad meesha soo socdo in wax gaaraan ka baqo yiri haddaan dhanka bidix haddaan u tuur isdhahayna dad kalaan arko yiri intii marka aan isdhaay dadka inta gudbaayeen gacanta ku hay ayuu igu qarxday sidaasayna gacanta iga go'day ayuu yiri naqiibka waana dareemaysaa nafhurnimo ayuu sameeyey dadkii gudaha ku jirna waa u badbaadiyey dadkii waddada maraya waa u badbaadiyey gacantiisana waa uu ku waayey allah subxana watacaala ha u naxariista shahaadiisa ha ka aqbala marka naqiib cabdiraxmaan xiirey waxaa la odhan karaa ma ahe naqiib beel ee wuxuu ahay naqiib guud ee soomaaliyeed wuxuu kaloo ahay nin deeqsi ah oo gacan furan haddana wuxuu ahay nin dadka muslimiinta saaxiib la ah macnaha cunug yar waa la sheekaysanaa dhanyar waa la sheekaysanaa dadka asiga ku da'da waa la sheekaysanaa dadka kalama socnin oo dadkoo idil waa u sinaayeen naqiibka inta aniga aan ka aqaano sidoo kale naqiibka wuxuu ahay nin walaa iyo baraa leh macnaha ma gamba jirin gaalnimo hadday jirto culiya waxaas gaalnimo waaye waxaas murtadiin waa la iska ilaalisho haddana inta waxaa la odhan karaa naqiibku tiir adag ayuu u ahay jabkii soo gaaray cadowga allah xamladii afar sana ka hor ay soo qaadeen tiir weyn ayuu u ahay naqiibku allah subxana watacaalana ahu abaal gudee waxaa weeye islaamkii muslimiinta shakhsiyaddiis marka laga hadlayo abaal weyn ayuu ku lahaa mid ummadeed ayuu ku lahaa wuxuuna ahaa naqiib mar walba ay ka go'an tahay in dadkiisu waddada ay ku socotay ay noqdaan waddadii toosneed sidoo kale wuxuu ahaa nin taariikhda ka sheekeeya markii munaasabadaha uu ka hadlayo marka lala sheekeysanayo taariikhdu aad uga sheekeeyaa maamahyad ayuu ka sheekeeyaa weli sheekooyinka loo yaqaan sheeke soomaaliga ee dhacdooyinka layaabka leh ku saabsan aad uga sheekeeyaa marka wuxuu ahaa nin dhallinyaradana wixii lasoo maray uga sheekeeyo kuna baraarugsan hagardaamada kufaarta murtadiinta u maleegayaan dadka muslimiinta wajihaadukum waar naqiibka isagoo sharaf iyo ciso leh ayuu ka soo baxay deegaanadiisii ay kufaarta iyo murtadiinta ku soo weerareen sannada ka hor wuxuuna dib ugu laabtay hooygiisii uu kaga soo barakacay cadowga ee ku yeelay degmada moqokori wuxuu ku guulaystay naqiibka in uu dib u dejin u sameeyo dadkii ay cadowga ka barakiciyeen magaalada moqokori iyo dhammaan bariga wilaayada islaamiga ay hiiraan wuxuuna dadaal ugu jiray sidii tolkii ay u noqon lahaayeen kuwa kaalin ka geysta saaxada khitaalka ugu dambayntiina nabadoonnimada labaatan jirnimadiisii wuxuu siddeetan jirkiisii allaah uu ugu soo khatimay shahaado kamaa naxsibuhu kadib duqayn diyaaradaha dagaalka maraykanka ee ugu geysteen gurigiisii uu ku lahaa magaalada moqokori waa nabadoonkii labaad oo muddo toddobaad ah gudahooda maraykanka ay ku dilaan dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya iyadoo tallaabadan ay ku soo beegmayso xilli maraykanka uu sidaas oo kale uu duqayn diyaaradeed ugu dilay nuqabadii beesha jareerweyne iyo habargidir ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sidoo kale dad abriye ah ayuu maraykanku ku dilay wilaayaadka soomaaliya
من نغمها الحزنا على العظماء ما لليالي أسدلا تستارها سوداء جاثمة على الأرجاء يا طير ما لك لا تغرد صادحا من نغمها aad buu mahadsanyahin walaalkeen cabdulqaadir rabbaani ayuu kaasi ahaa dhinaca kale waxgaradka beesha xawaadle ee dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo odayaasha golaha dhaqanka islaamiga wilaayadaas ayaa si isku mid a uga tacsiyedeeyay istishhaadka naqiib xaaji cabdiraxmaan xiire barre uu ku shahiiday duqeyn diyaaradaha cadowga ay ka geysteen degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waa kuwan qaar ka mid ah odayaashaas oo maanta tagay istuudiyahiin al andalus ee degmada jilib بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنا لله وإنا إليه الراجعون أولا وحن أتعزييننا ولاية الإسلام إيران ثم وحن أتعزييننا ولاله بلوينتي رير حوالة قار أهان إهلكي يو مارتاي أصحابتي وكل شيء ولكن نقيب حاجي عبد الرحمن حيري بره waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala walaalkeen allaha cafiyo ajrigiisa allaha badiyo qabrigiisna ilaahay u waasiciyo qabrigiisa ilaahay u iftiimiyo waxaan leenahay cadowgii u geystay arrinkaasna waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha ka soo saaro cuquubadii iyo dhibaatadii naqiibkeeni ay u geysteen waalidkeeni in sha allahu tacaala waxaan leenahay allahuma akhada walahu ma acdaa kulli shayin cindahu biajli musama waxaan leenahay ehelka hala sabro aan ma artay hala dulqaato masiibadana ilaahay subxaanahu watacaala ha idinku bedelo khayr iyo wanaag ma artay owlaaddii iyo xaasiskii uu ka tagayna waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala qalbigeena ha idin wanaajiyo ilaahay ha u naxariisto waalidkeenna adeerkeenna suldaankii ama naqiibkii si guud waxaan u tacasiyeynaynaa walaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala walaalkeen bedelkiisa oo khayra ilaahay ha inoo soo bedelo asana qabrigiisa allah u waasiciyo martila jeclayna allah ka dhigo insha allahu tacaala intaas aynu kusoo gaabsanayo waxaan leenahay walaalkeen ilaahay ha u naxariisto walaalkeen ilaahay ha u naxariisto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waa ku hadlaaya afka beelweynta xawaale ee degmada degmada jirib halkan waxaan ugu tacasiyeynaynaa naqib cabdiraxmaan xiirey oo lagu duqeeyey hiiraan gacan adow dhintay insha allahu ilaahay idankiisa waxaan ugu rajaynaynaa in uu shahaadadiisu alla ka aqbalo ciduu wax ka galabsada malay nin islaamhay islaamnimaa loo diliyey waxaan ugu tacsiyeynaynaa dadkii walaalihii muslimiinta oo deegaanka oo ehelkahay oo farxiisa iska tagay dhammaan waan ugu tacsiyeynaa hiiraan ehelkiisii walaalihiis dhammaan ilaahay inuu shahaadadu ka aqbalo janna fardowsi alla ugu bedelo qabxidheen waa nin waxbaa ka haysta male laakiin nin un loo dili waay islaan jacayl waa loo dili maanta waxaan halkan ka tacsiinaa anigoo ah cabdilqaadir aadan geelle ah beesha xawaadle dhammaan reer muqukori meel kasta oo joogaan ayaan tacsiinaya islaamka meel kasta oo joogo ayaan tacsiinaya suldaan xiirey allah u naxariisto wakhtigaa iska dhammaaday jannadii firdows allah ha geliyo marka taasaan u ducaynaynaa alaa kulli muslimiin meel kasta oo joogaan ayaan ku salaamaynaa tacsiidiisa alaa kulli xaal allah u naxariisto aan leenahay intaa ka bacdi ducooyinka xasaska ka tagay iyo ilmihiisii allah sabr imaan allah ka wada siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga oo idin salaamaya xasan madey ibraahim samadoonka dige samatalis anigoo ka imaaday saakow odayaashii haddii ilahayd ma jilib ayaan isla jirnaa kulli dhammaan tacsiye ayaan waxaan ka nahnay suldaan xiirey bare allaha u naxariista kolley waktiga haddii ilahayd ma idaaja ajalahaa elanaastaroon saacata walaa yastadimoon kolley wakti wakti looguma daray qofka haddii waktigiis galo waktina loogama dibdhigahayo insha allahu intii qaraabada iyo ehelka ahayd oo reer muqikori haddii ilaahay idma sabr allah ka siiy dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo ilmihii iyo walaalihiis kulli dhan sabr allah siiy annagana kulligan sabr allah nagadu siiy gaar ahaan jubbada dhaca ayay waan salaamaynaa waa salaamantiin boqol iyo toban farta ayaan ku salaamaynaa insha allahu biidni illahi kariim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون anigoo ku hadlaya magaca beesha xawaadle ee labada gobol jubbada dhexe ee jubbada hoose ana suldaankii suldaan maxamuud ismaaciil cali waxaan tacsiya u diraynaa naqiibkii guud ee beesha xawaadle xaaji cabdiraxmaan xiirey barre oo runtii een dishay gacan ka khadaran dileen diyaaradihii maraykanka ee runtii sida khadaraa u deen habeenkii arbacada ahayd siddeed sac iyo tobankay ahayd innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaan leenahay waxaana ka tacsiyaynaa dhammaan beeshii xawaadle khaasatan dadka degan gobolka hiiraan noqobadii waalidkii gobolka inta waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto naqiibku waxaan leenahay dadkii uu ka tegey khaasatan reerihii uu ka tegey ehladii hoose waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sabar iimaanha naga siiyo ninkii odaga naqiibkeeni ahaa xaaji cabdiraxmaan xiirey barre runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad aan ku kalsoonahay waa maasha allah qofkii biniaadankana wuxuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala asaa iskale haddii maanta uu maantii nin xun ahaan lahaa lama sheegi lahayn alxamdulillah maanta wuxuu ku dhintay waddadii ali subxaana wa tacaala uu raalli ka ahaa asagoo jira siddeetan iyo shan sana ilaahay subxaana wa tacaala ku oofsaday inuu diyaarad maraykana ku duqeeyo alxamdulillah taa nafteedna walba ma heli kara waa shahado waa ilaahay waxaan kaben in shahadiisa ilaahay ka aqbalo waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala shahadiisa ha ka aqbalo naqiibkeeni guud waxaan u sheegaynaa dadka walaalaheena degan hiiraan runtii naqiib cabdiraxmaan xiray barre waa tegey alxamdulilah waddadii allunu ku baxay xaqiiqatan ninka islaamka sidiisaba nin nolol horta maanta ku waaraya ma jiro nolol waaraysa bataata lama arkayo mana la helayo laakiin waxaa ninka biniaadinka u reon inuu alla waddiisao ku taandhinto naqiib cabdiraxmaan waxaa lagu diday asagoo dadkiisii eheladiisii walaalihii aqrabkii ugu yeedhaya kitaabka alle subxaanahu wa tacaala oo leh war ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada oo kitaabkiisa u soo laabta isagoo leh oo habeen iyo maalin u taagan oo danihiisii u- u baylayo isagu u taagan habeen iyo maalin u taagan inuu dadkiisa ehelkiisa ku soo dabaalo alle subxaanahu wa tacaala waa ka aqbalay alxamdulilah rabbi alcaalamiin isagoo dadka dhex taagan tuulada maanta uu ku dhintay muqkori khaalaasi saddex sano ka maqnaa wax kale uu maqnayna gaala haysa alxamdulilah had markuu islaamka qabsiina waa soo galay maasha allah isagoo kitaabka dadkii hog- ku hor socdo oo ma- habeenba tuulo u hoyanaya oo dadkii alxamdulilah uu- uu- nin walba uu leeya war kitaabkii allah loo nusreeya uu ilaahay subxana wa tacaala oofsaday alxamdulilah rabbi alcaalamiin sideed iyo shan sana uu jiray maanta cimrigiisa meesha uu gaaray nin walba meesha ma helayo maasha allah waxaan leenahay ilaahay subxana miis- miisaankiisa xasaan u saaro een qabrigiisa allah u waasiciyo een shahadiisana allah ka aqbalo dadka beesha xawaalo waxaan leenahay degan hiiraan Ee, naqiibkii waa tegay insha allah waxaan idin ka rabnaa kolley een, rag badan aan aaminsana naqaana anaga oo meesha jooga insha allah raxmaan in wadadii as u kulintay dad u diyaarsanaa jira insha allah waxaan leenahay marka een, marayka iyo raggiisa waxaan leenahay een, ku dhinta een, cariina ku dhinta insha allah rag asaga lamidaa soo bixi doona insha allah raxmaan oo sh- hawshiisii iyo mid ka dheer qaban doona insha allah haddii laa yiraa anaga haddaan nahay odayaashii dhaqanka een, deganaa labada gobol een, tacsiyaasaan daynaa insha allah gobolka jubbada dhexe jubbada hoose een, iyo odayaasheedii dhuna- salaadiintii oo dhanba waa insha allah ayagana waa tacsiyanayaan Een, khaasatan waxaan u tacsiinaa aniga haddaan nahay odayga dhaqanka xawaale ee labada gobol dadkii ehlada ahaa een, nooc walba isugu jira insha allah waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala een, anagoo dhan wuu naga baxay keligana ma aha Een, insha allahu raxmaan hawshii u wadana kolley insha allahu raxmaan ee hal dardargeliyo bedelkiisana insha allah hal raadiyo Een, ilaahay idinkan waxaan u baraynaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu uu jannada firdowsa ka waraabiyo insha allah ilaahayna waan u rajaynaa insha allah maxaa yeelay nin khayr badan ku naqaanay sido- naqiib xaaji cabdiraxmaan xirey barre Een, ninkii yaqaani waa yaqaan ninkaan dhigtuu ka hay insha allahu raxmaan marka haddaan lahay odayaashii dhaqanka waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ha u naxariisto walaalkeena bedelkii khayr qaban allah keeno insha allah annagana gadaashii ilahay nama fidneeyo khayruulka laa maaqala waddada warka inaan ku dhoorado ma raba insha allahu raxmaan intaasaan warkayga kusoo koobaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaanna faafareebka caawa waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu